ra-iisul wasaaraha dalka britain rishi sunak ayaa jimcihii khadka taleefonka kula hadlay madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele waxaana labada hogaamiye ay ku booriyeen dhinacyada dagaalamaya xabad joojin ka hirgasha dalka suudan sida laga soo xigtay xafiiska ra-iisul wasaaraha ee ten downing street waxay isku raaceen britain iyo jabuuti in ay sii wadi doonaan iskudubaridka dadaalada lagu doonayo in lagu joojiyo rabshadaha iyo in la ilaaliyo dadka rayadka ah oo ay ku jiraan muwaadiniinta labada dal ayuu yidhi afhayeen u hadlay ra-iisul wasaare sunak oo warbaahinta la hadlay ciidamada suudan ayaa goor sii horreysay oo shalay ah sheegay inay oggolaadeen xabad joojin muddo saddex maalmood ah oo ka bilaabanaysa jimcihii si loo suuro geliyo in dadku ay u dabaaldegaan munaasabadda muslimiinta ee ciidulfidriga kadib ku dhowaad toddobaad oo ay socdeen dagaallo xoog badan oo u dhexeeya ciidamada iska soo horjeeda sida ay qortay wakaaladda wararka ee reuters magaalada caasimadda ee khartuum waxaa gilgilay duqaymo xilligii hore ee jimcihii jenaraal cabdilfataax al burhaan oo khudbad lasii duubay oo uu jeediyey lasoo dhigay bog ay leeyihiin facebooka ciidanka ayaanu ku xusin xabad joojinta xabad joojintu waxa ay ku soo beegantay ciidda barakaysan ee ciidulfidriga in la furo waddooyinka si loo daadgureeyo muwaadiniinta lana siiyo fursad ay ku salaamaan qoysaskooda ayay xoogaga r s f ku yidhaahdeen hadal ay soo saareen dagaalka u dhexeeya xoogaga hubaysan ee ciidamada kaalmada deg dega ah ama loo yaqaana r s f iyo ciidamada suudan ayaa qarxay sabtidii aynu soo dhaafnay taasoo meesha ka saartay qorshihii ahaa in suudan laga hirgeliyo nidaam dimuqraadi ah kadib markii xukunka laga tuuray cumar xasan al bashiir iyadoo ay dhaceen mudaharaadyo xoogaystay iyo laba sano kadib afgembi military reuters ayaa sheegtay sidoo kale in ugu yaraan saddex boqol iyo konton qof lagu dilay rabshadaha ku salaysan loolanka dhanka awoodaha ah ee u dhexeeya labada hogaamiye oo horey isbahaysi u ahaa xukuumaddii militariga ee talada dalka haysay kuwaas oo kale ah taliyihii ciidanka cabdilfataax al burhaan iyo hogaamiyaha r s f jenaraal maxamed xamdaan xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa khamiistii codsaday xabad joojin si loogu oggolaado dadka rayadka ah inay gaaraan goobaha amniga ah ridwaan xaaji cabdiweli v o a london